الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنبyاء والمرسلين نبyina mحمd وآlه وصaحبه وsلم ثuma amا bعd baab اإjاarة kiradii baynu soo wadnay baabkeedii marka shuruudaha loo xidhayo ayuu soo xusay dabeedna shuruudaha wixii laga waayey oo اxtiraaskii ah ayuu haddana ugudbay ina uu sheego marka waxaa kamid ahaa shuruudaha shaygani dee inuu wax kala hadhaya yahay oo intifaaca aan ku halaagsamayn laakiin isticmaalka laftiisa hadduu ku halaagsamayo dee maxaa la kiraysan maraybe dabeed waxa uu yihi halkaa hore wuxuu soo yihi wala stijaaru lcaamil mustaqbal ligayri lmustajir wayajuuzu lah sanadka soo socda in la kireeyo ma banaana haddii dee qof uu ku jiro laakiin qofkan ku jira waa laga kirayn karaa isaga shardigii bay ku baxaysa ahaa caqdigan marka la kala qorto iyo waktiga la gelayaa inuu yahay wax isku xiga marka taa hore waanu isku xigi karayn wala shamac lilwaquud bahalkan shamacee la shito de isagana kiradiisu ma ansaxayso oo dee marka la daaro wuu shidmaya wuu dhamaanaya waa raashinkii la cunayo o kale markaa in la kala iibsado mooyaane kira ma aqbalayo walaa maa shayna ma ansaxayo kiradiisu laa yabqaa aan hadhaynin ilaa sanatan sanad mooyaane masalan muxuu dabeetana ku xigsiyey akthara minha macnaha nusaka qaarkood baa ziyaado ku darayo waqad istajarahu akthara minha uu kiraystayna sanad wax ka badanna uu kireeyey oo qad istajara aw qad ajara akthara minha sanad wax ka badanna waa kireeyey sanadna wuu joogaya dee kaana ma ansaxayso ilaa muddatin tabqa fiiha alcaynu gaaliban shardigaasay ku baxaysa wixii muddadan la kala kiraystay waa inuu joogayo laakin haddii aanu muddadii dee dhexdiisiiba uu ku dhamaanayo dee maxaa la kala kiraysan shaygani sanad buu joogaya sanadkaa wixii ka dambeeya waa u dhamaanaya laba sanana waa la kala kiraysa de waad iska arkaysaa tanaaqufka jira xaggaasi uu kasoo hadlay shuruudihii xaggii manfacada ayuu dabeetana u gudbay wa sharduhaa ijaarada shardigeeda kirada an takuuna almanfacatu mubaaxatan mutaqawamatan macluumatan shaygan manfacada ah shuruudahaasuu leeyahy waxaan laga dheersanaya kirada laga helayaa waa inuu yade wax mubaaxa oo shareecaddu ogosha wax qiimale waa inuu yahayoo dee la taaban karayo amaba dee lacagtan lagu kiraysanayo u miisaanma macluum waa inuu yahay oo waxaan dee la garanayn baa ku baxay waxyaabihii shuruudahan laga helay buu sheegaya ka qawlihi aajartuka waan kaa kireeyey litazraca si aada u beerato aw tabniya ama aada u dhisato gurigan dhiska dhulkan markaa dhulkiibuu beeranaya amaba dee wuu dhisanaya markaa dhulkana dee qof baa iskale dhismahana qaar mid kalaa leh aw taxmila ama si aada u qaado qindaara xadiid aw qutnin qindaarku waa wax xoogaa waxoogaa isu geysan oo jumle ah oo xadiid ah si aada u qaado oo dee marna qofkii buu leeyahay qaad oo uu kiraysanaya xamaalkii marna wuxuu u kiraysanayaa gaadiidkiisa markaa kolkuu xadiid yahay iyo kolkuu qutni yahay dee waa kala duwan yahay oo imika haddaad nin gaadi ka kiraysanayso dee waa laabud inaa isweydiisaan waxaad ku qabanayso masal dee qalabkii baa kala duwan haddii gaadhigii wax lagu qaadayo haddii biyo lagu rarayo haddii wax lagu jiidayo waxna waxay noqon karaan wax waxyeelo adag usoo hooyo kiro badan uu kaaga kireeyo waxna wax sahlan bay noqon karaan oo kiro yar uu kaa qaado saa darteed xadiid iyo qudni wuxuu ka wadaa shayga lagu qaadayo ama qofkan loo kiraysanayo waa inuu dee lala garanayo wey oo markaad xamaalkii tidhaahdo kintaalkaa baradhadaad rogaysa iyo markaad tidhaahdo jawaanada shaaha ah baad rogaysa waaa laga waa iska macruuf in isku si aydaan uwada isku lahjad kuma wada hadlaysaan markaa waxaa kasoo baxaya iyo de khidbaddu waxay noqonaysa waa macruuf fii muddatin macluuma muddo la garanayana waxaan waa in la xamaalayo ama la qaadayo ama la kiraysanayo wa biujratin macluuma macnaha muddaduna waa inay tahay mid la garanayo muddada waxaan la kala kiraysanayo wa biujratin macluuma mushqaayaduna waa inay macluum tahay oo la kala garanayo roga intuu idhaahdo xamaalintii oo adiga arka isqabsadaan hadhown bay odhanayaan waxaanu ku rognay mid hortaasunbaa bay ka bilaabmaysa walow biru'yati juzaafan shaygii oo muuqaal iska leh oo la arkayba ha ahaato juzaafku waa isagoo halkaa toonsan aragtida la arkayba ha ahaatee wixii waa inuu yahay mushqaayad ahaa wax macluuma lacagtii oo halkaa rasaysan ama shaygii oo halkaa rasaysan ayaa lagu kala kiraysan karaa wax aw manfacatan ukhraa manfaco kale iyaduna waa wax iska ansixi karaya manfaca ukhraa masel adigu gaadiid baad iyo wixii lamida baad kiraysanaysa manfacaad ka helaysaa garo aduguna waxaad lacagtii ka dhigi kartaa manfaco kale oo taa la qaabilsiinaya tusaalaheedu nin baad odhan kartaa sanadkan gurigaagaad ku jirayahay adiguna gaadhiga igaa wado markaa gaadhiga dee manfucu ka helayaa kan kaxaysa adigana manfaca ayaa kaash isaga unoqotuu kaaga kiraysta oo dee gurigiisa aad ku jiraysaa laba manfaco ayaa meeshii la isdhaafsaday ixtiraaskii baa kana haddaba waxyaabihii shuruudaha laga waayay falaa tasixu kuma ansaxayso kiradii calaa zamrin qalabka la garaaco kamankiiyo wixii lamid ahaa wa xamli khamrin iyo khamri in laysu qaado ligayri iraaqatiha daadinteeda mooyaane wa kalimatin wa kalimati bayaac kan iibiyaha ah ama dilaalka ah kelmadiisii iyadana kuma helayo kiro laa kulfata fiiha aan mashaqaba aanay kasoo gaadhin wa in rawajat isilcata alaabtaba ha socodsiiso kuwa iyo kuwa kale soo socda midna waxba kuma ansaxayaan waxani waa inuu yahay buu yihi an takuuna almanfacatu mubaaxatan mubaax waa inay tahay bu de haddii wa waxaniba uu yahay wax mizmaar iyo wixii la garaacayo mizmaar waa dee qalabkan aynu iska aragna ee kamankii iyo daramankii iyo musicii iyo waxaan faraha badan aalaatulahwiga la yidhaahdo waxyaabaha ama kirayntooda ama manfaca uqaadashadooda midna ma ansaxayo ninka waxa uu markaas u kiraysanayaa waxa weeyaan khamri qaadidii khamri qaadidii manfaco mubaaxa baan ahayn manfacadan uu kuu qabanaya mid mubaaxa maaha sidaa darteed waxba kuma helayo qofkani hadduu dee hawshaa qabto ama gaari ha ku qaado amaba ha roge manfaca dee mubaaxa baanay ahayn oo uu wax ku heli karo mar buu ku heli karaa buu kuha markaasina waa marka uu liliraaqa waxa macno khamrigiibuu qaado dee ama gaari ha ku qaado ama tunkabe inuu soo daadiyaa laysku ogaa dee hawl buu qofkani qaad qabtay waajibna waa socodsiinaya dhinacaa manfaco way ka noqonaysaa mushqaayad uu ku helaya qofkan dilaalka ahi dee isagu waa macruuf markuu si wanaagsan ushaqeeyo hawl qabto inuu mushqaayadiisa iyo dilaalkiisa uu leeyahay waa macruuf oo dee ibnu cabaas markii uu lahaa inuu simsaar unoqdaa baa la diidan yahay macnaha wuxuunay ku saabsan tahay masaladaas ibnu cabaas uu ka hadlaya kan reer magaalka ah inuu kaa reer miyigaa dee afduubo oo sidii beeca awalkiisa aynu kusoo marayna uu sameeyo walaa yabiic xaadirun libaadin taasun bay ahayd laakiin asaalatan dee dilaalka looma diidana oo dee hawl buu qabanaya markaa kolka uu dadka isu keeno ee uu wax u kala iibiyo lacagtii u kala qaado ee hawlgalkaa uu sameeyo dee wuxuu sameeyey hadal iyo ficil dee uu mushqaayad ku mutaysan karo hadduu laakiin kelmad qura un yidhi mashaqana aanay kasoo gaadhin alaabta iibkeeda haba socodsiisee dee kuma helaya dilaalis wuxuu iska yidhi un alaabtaa wax u dhigmaa ma jiro dabeetana sidii baa lagu iibsaday markaa dee intaasi wax qaabilaya oo markaa la odhan karo qofkani dee tacab buu galay ma jiro alaabtaasi waa qaali aada bay ufiican tahay unbu uu iskaba tegayba dee intaa wax ma ku siin lahay gabadho hadduu soo gar dhigto iniyo dadkii isumanaad keenin waxna umaad kala iibinin iibka awalkiisi iyo akhirkiisina maad ogeyn laakiin hadal baad ridatay waanaad ka socota hadalkaa waxba laguma helayo waa hadal nin yidhi ka laydhaa wey tarwiijku ay raqabati nnaasa fii shiraa'iha liannahaa hayru mutaqawama oo shardigaa mutaqawama ah ayay ku baxaysa wuxuu yihi waxamli qintaarin shay kuusan qaadidii kaasoo lam yucayin maa huwa waxa uu yahay aan la cayinin kaa qaadidiisana kuma ansaxayso wa kulli shahrin bidirhamin bil walba dirham iska bixi waxba kuma ansaxayaan walam yubayin jumlata almudda muddadu uu ka kiraysanayana aanu cadaynin walaa biacmati waalqiswati kuweelahana waxba kuma ansaxayaan waxay soo ahayd manfacadaasi la qabanaya waa inay macluumatan tahay qofkan waxa uu leeyahay shayga halkaa yaalle faraha badan qaad alaabtaasoo raraysa alaabtii dee nawciyadda ay tahay iyo culayskeedu waxa uu yahay iyo lama garanayo qintaar waa dee wax culusun ama wax badan wa minhum man inta'man biqintaar waalqanaatiiri muqandara macnaa waa maal kuusan oo badan alaab halkaa taalloo qintaara laakiin aan la cayinin waxa uu yahay ayuu yihi waad raraysa waxba kuma ansaxayaan iyada qudhigeeda jahaalaa jirta shardigaa macluumkaabay ku baxaysa guri bay kala kiraysanayeen ma gaadhay bil walba dirham baan bixinayaa bu bil walba aniga boqol dollar baad igu leeda laakiin muddada uu ka kiraysanaya muu sheegin dee meeshii waxaa ka baxday shuruudii kolkii horeba aynu iska soo hadalnay ee ku saabsanayd xagga muddada boqol sanona ha ahaatee waa in muddada la cayimaabu xaggaa hore kusoo yidhi walam yubayin jumlata almuddati muddada uu kaga jirayo muu cadaynin heshiiska waa in la saxeexaa baynu yidhi ijaarada muddada sanad laba sanadood shan sanadood in sidaa loo qoro wey bishii walbana wixii la bixinayo la sheego la ogyahay shanta sanadoodba wixii la qaadan doono markaa qofkan meesha kiraystayna wuu ku talagelaya hawsha ka isagu guriga lihina wuu ku talagelaya wixiina wax cad bay noqonayaan sidaa darteed ba had iyo jeer dee dawaqba aan laga bixin marka muddadii aanay cayinayn walaa biacmati waalkiswa waxba laguma kiraysan kara iyadana wuxuu yihi adigu jaariyadanay dee shaqee gurigana wax ka cun oonaan ku arra tiri doonaa intaasi u dhiibay moogta dee maxay tahay waay raashinkay cunaysa arrabeelka se la siinayaa waa intee in la cayimo miyaan ahayn haddii ay dee raashin wanaagsan filaysa oo ay gidaarka qaniinto dhibkeeday leedahay dhar wanaagsan haddii ay filaysa howdhay loo iibiyo dee iyada qudhigeeda wax la isku qabsan karayo markaa waxani waa inuu yahay wax la garanayo raashin baad ku shaqaynaysa iyo waxaad ku shaqaynaysaa dee dhar maya meeshaa waa laysu soo galay masi macnaha tabarucun baad xisaabin doonta hadii jaariyadii kuu shaqaynayso oo dee aada lacag siinayso intan kalena ixsaan unu niyood lacagtanna dee kiradii unu niyood taasumay markaa noqonaysa uma almanfacatu qad laa tucrafu ila bizamaan manfacadan la kala qaadanayo ee shayga ku saabsan mararka qaarkood waktigaa lagu gartaa kasukna waalradaac fatuqadaru bi taasun baa lagu qadaraya shaygan manfacadaha ee la kala kiraysanaya mararka qaarkood dee wakti ahaan baa lagu garanaya oo lagu kala xisaabsanaya oo markaad gurigaa ku jirayso ead kirada bixinayso ama bil ha ahaato ama sanadee dee wixii wakti baa lagu xisaabtamaya oo manfacadaada aada kiraysanaysaa waa mid xagga waktiga u janjeedho huseynaysa marka la yidhahdo ruuxii dumarka ahayd shaqsiil maayar inay sanad shaqsiinayso iyo inay laba sano shaqsiinayso dee xaggii waktigaa manfacadii lagu xisaabinaya markaa taasun baa lagu qadaraya ta lagu la kala qoranayaana waa xaggaa waktiga waayo haddii kale dee sida qofkii loo jaqsiinayo ama siduu qofkii gurigii ugu jirayo dee lama garan karo wax iswaafaqaya maha lix biloodna inaad gurigii ka xagaabaxdaa laga yaabaa lixna uu kuu xidhnaado dee markaa isku jiridiisii nooc maaha mar in gurigii la camiraa laga yaabaa marna qof seexo markaa wax lagu xisaabin karo habka loo askuna loo de degayo ma ahe waa waktiga un waqad laa tucrafu ilaa bilcamal manfacadii mararka qaarkood waxaa lagu xadidi karaa laguma xisaabtami karaa xagga shaqo ahaaneed kaalxaji wanaxwi fatuqadaru bih waaba xajkii iyo wixii lamid a oo dee taasun baa lagu qadaray kolkaas oo imika qofkan dee kolka uu kaa soo xajiyayo dee waa qofkii naafad ahaa ee laga xajiyaye waa xaju shubro maka loo yaqaano camalkun baa lagu xisaabtamaya oo waxa uu leeyahay hebelow dee inaad sanadkan xajkii waajibkaa iga soo xajido ayaan kuu kiraysanaya adduunka intaa la eegna de inteed markaa ku hawlgelaysa oo inteebaad markaa kusoo gudi karaysa dee kun dollar ama kun iyo shan boqol dee ama shan boqol wax kastaba ha yidhaaho waa camal uu qabanaya laakiin isagu ma xadidayo maalinkaa xajka xidha iyo fii yawmeyni kusoo tacajul iyo saddexda maalmood soo dhamaysta iyo uma taalo wakti dee uma qaban karo ama ha hore ha uxidha ama wuxuuna laga yaqaana xaj saxiixa qofkan inuu soo xajo acmaasha kalena waa lamid un waqad tucrafu bihima manfacadii in lagu garan karaa laga yaaba labadoodaba oo iminka nusqada faydulilaahiga shaarix matnigeedu waqad laa tucrafu bihima buu dhigaya markaa wuu iska hor keenaya waqad tucrafu bihima adu waa laxni unlaada ku jirtaa markaa laxni noqonaysa tanaa sax waqad tucrafu bihima manfacadii waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in lagu garto waktigii iyo camalkii labadaba in lagu garan karo oo haddaynu xagga waktiga ula kacnana waa wax laisla fahmi karo xagga shaqada la qabanayo haddaynu ula kacnana waa wax laisfahmi karo sidaa tusaalihiina kalkhiyaadati walbinaa wa tacliimi lqur'aan laba kuyaalahaas oo kale idan fatuqadaru biaxadihima labadoodaba waa mid kamid un baa lagu qadaraya kolka oo maala imika dawaarlaha mar waxaa ku wada hadli kartaan dee inuu kuu talo labis waa tusaale un mararka qaarkoodna waxaad odhan kartaa labiska i talo saddex cisho muddo saddex cisho igu qaba hawsha ah hawshan aad ii qabanaysaa laakiin saddex cisho igu dhame markaa saddexdaa cishaa lagu xisaabtamaya oo adiga arkay oo mararka qaarkood wixii waxaa la yidhaha iga qandaraas ma qandaraas ba mise waa yoomi maxay ka dhigan tahay ma camal baa ma camal baynu ku xisaabtanaa shaqada la qabanaya mise mise waktiga marka haddii aad tidhaahdo waa yoomi dee waxaad bixinaysaa maalin walba wixii la bixiyo haddii laakiin aad tidhaahdo dee waa qandaraas macnaheedu wuxuu noqonayaa dee in shaqadan uu qabanayo un wixii uu ka qaadanayo aada weydiiso od siiso intoo ka heshiisaan ama maalin ha ku qabto ama toban cisho isagee utaalla fatuqadaru biaxadihima saas wey binaagiina waa dhismihii oo kale tacliim lqur'aan soddonka qur-aankaad ilmahan ii baraysa waa camal waxaa kalood odhan kartaa qur-aankaad iigu baraysaa sanad ilmaha fain qudirat bihima haddaba shaygan labadoodaba lagu qadari karo aynu nidhi midkood ha lagu daayo haddii mar qura labadaba la isku daro faqaala dabeetana uu yidhaahdo waxaan kuu kiraystay litakhiita lii haada sawba maradan si aada iigu tasho bayaada hada alyawm maalinkani inta uu joogo lam yasixa ma ansaxayo tacqiid ba halkaa ka imanaya iyo takhaaluf maradii ii tolna wuu yihi kii dawaarlaha ahaa yoomkana ha dhaafin buu ayuu ku xadiday meesha waxaa ka soo baxaya dee inuu ninkii gelin ku dhameeyaa waa iska suuragal waxaa kaloo iska suuragala inuu laba cisho u baahdo had iyo jeer markaa midun ha ku daaya maalin yoomiye iga qaada iyo oo maradaa itol iyo maradan itol inuu mid u yidhaahdo ha ku daysto laakiin labadaba yuu iska daray yuu isku daray waxaa la kala kiraysanaya haddaba wuxuu noqday masal gaadi ama gaadi amaba awr ama dee noocu doonaya ha ahaado faahfaahin dheeraaday baabul ijaara ka bixiyeen fuqahada oo abwaabta kolley ugu hadal badan bay kamid tahay sababtuna waxay tahi dee baahideeda iyo mucaamaladeeda aada u fara badan wa tushtaradu waxaa la shardiyayaa marka gaadiid la kala kiraysanayo macrifatu raakib ka fuulaya in la garanayo bimushaahadatin inuu muuqdaba aw wasfin taamin in tilmaan muuqato rasmiya laga bixiyo dhamaystiran haddii gaadiid uu fuulayo oo ninkani gaariga intuu ku haysto uu sii kiraynayo waa inaad dadka fuulaya eegto dadka fuulaya way kala duwanaan karaa oo qaar culus iyo qaar fudud labadaba yeelan karaa dadooda boqol kiilooya haddii ay fuulayaan tagsigii yaraa shanta qof ahaa dee kaamaanadaa jabaya markuu buurta maraya meelaha godgodan laakiin dadooda fududay haddii ay fuulayaanoo dee iyagu khamsiinaada kontonno kiilo maaragtay ka kooban dee waa iska laga yaaba inuu ogolaado qof ujeedda inay isku khilaafto warbaalka ma haddii xujaajtani ay fuulayso kirada ii kordhi buu odhanaya nimanka waaweyne kol haddii xaajiyaasha ku haddii dee dhalinyara ay fulaysana baab gaara waa in la arkayo ama uu sifeeyaa u idhaahdo gaariga dadka fuulaya waa dad noocaayo noocaas oo rakaabkan ka karaynaya rakaab iska sahlan weeyo iska caadiya mararka qaarkood baa waxaa dhacda dadku inay fudud yihiin laakiin usluubkay ufuulayaan dee uu maaragtay xag jiro oo dee dad dhigaha fuulaya oo dabeetana gaarigu uu la dakaami karo ama dhigaha jijabinaya inay yihiin ama sagxad xagga hore dee kawar ka jijabinaya qofka marka adigu ujeeddaa isku khilaafi karte qofkii ama hala sifeeya ama hala arko alaabta la saaraya sidoo kale wakadaa maa shay baa isaguna lamid ah yarkabu calayh waxa uu markaa ku fuulayo wixii lagu fuulaya alaaba in laga wada hadlo wey oo ilan shaygii la fuulayay dee iminka isagu kanuu inoo sifaynaya waa awrtii iyo dameerihii iyo dee waxii rakuubkii nooca ahaa wey waktigeennana dee haddii gaadiid la fuulo gaadiidku dee waxyaabo lagu isticmaalo qalab lagu fuula ah buu leeyahy marka mar walba dee qalabkan lagu fuulayo shayga ee la isticmaalaya marka la fuulayo unbaad kasoo qaadaysa maa yarkabu caleyh in la sheego weeye gaadiidka wax lagu fuulayo oo min maxmalin bahalkaas maxmalka la yidhaahdo iyo waqayrihi wixii lamid ah oo wixii markaa lagu fuuli lahaa haddii ay kooro tahay iyo haddii ay tahay dee bari dhig kale iyo heeriyo dee way kala duwanaan karaan haddii kursi gaashaamo loo dhigayo oo tiirtimaad leh iyo haddii heeriyo yar uu yahay iyo haddii karbaash loo saarayo intuba ujeeddaa isku khilaafi karaysa marna qofkii u raaxaysanaya marna waa ku rafaadsan yahay oo u cadaysima fuulaya wa fi ijaarati dimat ijaarada marka ijaaratu dimata adigoo halkaa iska joogan intood lacag udhiibto waad leedahay gaadiidaan dee ilaa burco kaga soo noqda ikeen oo nooca iyo nooca iyo noocaas sifooyinka la sheegaya waa kuwa ilan gaariga kuma hortaagne dikru jinsi daabati wa nawciha gaadiidka la fuulaya nooca uu yahay iyo jinsiga uya waa inuu sheegaa jinsigu masel ma gaariba mise waa xoolo nool hadduu gaari yahay waa noocee waa mid weynba mise waa mid yar kuwa yaryari isaguna nooceebuu sii noqonaya waa inu saa loo sheegaa wa kawnuhaa dakaran aw unthaa inuu labiyo dhadigka uu yahay hadduu xoolo nool yahay waa inuu sheegaa oo masel dee gaadiidka oo kale reer baadihi way kala gaadiid qaataan marka reerku guuraya gaadiid qaadkaas oo kale masel haddii la kiraynayo dee labiyo dhadig waa kala duwan yahay haddii waxaa la raraya u awr yahay iyo hadduu hal yahay xagga xoog badnaanta dee waa ku kala duwan yahay oo dee neefkii labka ahaa wuxuu qaadaya dhadigii qaadi maayo dameerkii wuxuu qaadayo dameertii dhalaysay inaanay qaadin baa laga yaaba qaxoontigay taasi iska badnayd oo dee kirada dameerahu ay aada u fara badnaayeen dee tan waxaa laga yaaba in lasoo saaro shantiin ama lixtiin tanina ay laba usoo qaado dakaran aw unha fi listijaari lilrukuubi waa marka fuulida un ayaa labiyo dhadigu sheegaya laa lilxamli laakiin wa marka wax la saarayo dee iyada labiyo dhadigku doonaya ha ahaado kiibu haddana sii raaciyo waxa uhi ilaa an yakuna linaxwi zujaajin qalab jajabaya wixii lamida inay tahay mooyaane marka qalab jajabaya haddii ay tahay labiyo dhadigka uu yahay hala sheego haddii la fuulayo labiyo dhadigka uu yahay hala sheego laakiin haddii la rarayo oo qalab jajabaya aanu ahayn waxa lagu raraya labiyo dhadig midku doonaya ha ahaado wey macnaha sujaajkan wuxuuna uga jeedaa dee quraaradihii mima yukaafu calayh bitacafur daaba kasamni walcasali oo dee neefkii gaadiidkaaha xooga badnaa alaabtan jajabaysa in aanu la turunturoonin baa laga yaabaa neefkii labka ahaa laakiin kii dhadig ahaa itaalka daraa inuu la kufa iska suuragal oo ninkii uu ka jaba alaabti sujaajkanina waa wixii jabaya un haddii uu markaa ku rarayo dee alaab jajabaysaoo noocay doonaysaba ahaata sida ubooyinkii iyo dheryihii iyo adigu awrkii haddii uu gurgur yahay wey awrkii marna dee waxaa la idhaha mid gurgura ayaa la idhaahdaa marna dee waxaa lagu rarayaa waa wax suraad ah oo haraar baa lagu rarayaa cawsas duuban iyo kabda iyo waxaasaa lagu rarayaa mas dee marka hadduu la kufiya hadduu la durduriya wax badan noqon maayo laakiin haddii awrkii gurgurkaa yahay wiciyadii iyo la saaraya caruurtii iyo dee wixii shariicda sanaa o dhan dee shay adag wey kamalaa ma kala taqaaniin gurgurka iyo surada wayn iska ogaan waaya wamaa yuxtaaju ilayhi litamakun min alintifaac xagga dambeu markaa jawaabkii noqonaya waxa ihi halkaa dambe fahuwa cala lmukri fahuwa cala lmukri buu jawaabkii noqonaya halkaa wamaa shaygii yuxtaaju ilayhi loo baahanayo litamakuni min alintifaaci shaygii si loo isticmaalo wixii suuro gelinaya ee haddaan waxaa la helin aan la isticmaali karayn shaygan la kiraystay he facala lmukri kan kiraynayaa lagu leeyahay waxalla wixii shaygaa haddii aan la helin aan la isticmaali karayn alaaba ninka kiraynaya waa inuu raaciyo tusaalihii buu bixiyey kolka kalmiftaax waa guriga miftaaxi wazimaan waa hogaankii awrka walxizaam waa caynkii iyo baydi walqatabi iyo koorihii awrka lagu rarayay wasarj iyo koorihii faraska fa huwa cala lmukri ninkii kiraynaya lagu leeyahay kuwan oo dhan maxaa yeele alaabtan haddii aan la helin way adkaanaysaa wixii la kiraystay sida loo isticmaalo oo miftaaxii dee ama guri ama gaadhi siaad u wadi haddaanad helin de waa inaad jabiso khasaara yimaado soo maha taana looma baahno markan weeye alaabta zimaamkana dee awr la rarayo oo la kaxaynayo ama la fuulayo dee waa in loo helaa hogaankii iyo de haddii uu markaa mid cayiba yahay ama canaada waa in loo helaa faruur xidhkiina isagana khartuumkii wey in isagana loo helo haddii uu markaa dee faras yahayna lijaamki iyo xakamihii xizaamkuna waa caynka caynka ma kan la baraa utaqaanaa kaas maaha laakin waxa weeye caynka iyo bayd de waa awrka labadan xarige laga mariyo midna xagga dambe caabka agtiisa midna xagga shafka agtiisa markaa shafka agtiisa kaa laga mariyaa waxa weeyaan baydi kan kale dambena waa caynka markaa si rarkii uu xejiyo de waa in la helaa shay adag oo cayn iyo baydu noqda oo heeryadii iyo rarkii adkaa ku xejiyo waa in la helaa waa kan reer miigu ay ka dhigaan saanta saan markaa la falkiyey bay ka dhigaan si aanu macnaha ugoyn caynkaa ugo-ay hadii la yidhaha ama wuu cayn wareegay haada salaam waa ama dabageliskii baa ubaxay waa ridaya facala lmukri aw amase likamaali lintifaac shaygan qalabkani wuxuu usugnaaday intifaaca dhamaystirkiisa oo intifaaci wuu suuroobaya laakin intifaac faakihaysi leh oo xaraga leh ayaa loo baahan yahay haddaba wixii kamaalulintifaaca kalmaxmi maxmal waaba waxaas had iyo jeer isagana lagu fuulaya maxmal aladi yushadu ame wa maxmal wahuwa alhawdaj waa kaa dumarku ay fuulayaan maxmalka had iyo jeer intoo aqal yaroo dee la dul saaro wey aw oo dumarku ay geli jireen hawdajki inagu malaa maba isticmaaleen gibil baynu halkeedaa ka isticmaalaa intoo la taago dee bahalahan awrka laga taagayo ee udbaha dabeedna lawrka iyo dhigahana dhag lagu siiya gibi lagu xidhaa marka haddii gibishaa ay tahay maxmalkaa iyo kitaa waxaan leeyahay maxmalka waa shaygii lagu fadhiisan lahaaye sallaxnaaye guriga aha iyo khitaagii oo gigi gibishii kore ah shaygii dusha lagaga soo hagoogayo iyo wadalw waxaa la kiraystaa hadduu ceel yahay wadaanti iyo walxabl xadhkihii dee lagu kekeejin lahaa awrka markii la rarayo xadhkihii dee lagu xidhi lahaa udbaha iyo dhigaha iyo kuwa kuwani facala lmuktari facala lmuktari kiraystihii baa kuwan dee keenaya hadduu ninkani awrkan ku guuraya maalan inuu dee ilaa xadhig walba aada siiso iyo ilaa bacdii lagu giblaya ama saantii dusha laga saaraya inaad siiso iyo wixii dadku ay fuuli lahaayeen carruurtaa loo gurgurinayo dee taa gar looguma le ninkan waa waxyaaba iska dheeraada wey dee gaadiidkana had iyo jeer wixii markaa kamaalulintifaaca iyo wixii aslulintifaac uu ku taagan yahy iyadana waa kala duwan yihi bal ka waran hadii uu dee gaari bilaakuraasiya kaa kiraynayo gaarigii shan qof baa fuulaya oo kiraysanaya markaa masagxad maran bay dabada saaraan isagii waxaa lagu leeyahay inuu kuraasidii ku rakibo laakiin kuraasida buusha saaridoodii iyo meelo lagu tiirsado oo maaragtay isku salaxanaya recordkii iyo telefoon gaariga la saaray waxaan waa kamaal intifaac dadka fuulaya daha ku darsadeen haday jecel yihiin wacala lmukri ninkii wax ta'daasumaad ku kala garanaysa ka wax kiraysanaya taada wata wacala lmukri kii kiraynaya waxaa lagu leeyahy fi ijaarati daaba fi ijaarati cafwan fi ijaarati dhimma ijaaratu dhimmatii la yidhaahdo tan la odhan jiray alkhuruuju macahu waa inuu qofkan la baxo ijaaratu dhimma waxa wey hebelo waxaan doonaya inaad burco i gaadhsiiso inaad burcohe i gaadhsiiso gaadiid awr aan fuula i keen ma odhan laakin burcaad igeynaysaa bu war misaad naga qaadaysaa burcaad la geysi waasena imika ukalaysano kale gaarigaas saankaa tagtay dee mintaas shantaa qof baanay ama aniga aan ahay inteed igu geynaysa kol haddaad tidhi inteed igu geynaysaa waxa weeyaan isagii waa inuu kugeeyo oo wax kastaba ha kuu geeye shayga curfiga dee lagu tago wayna kuu geeya marka taas waxaa lagama maarmaana alkhuruuju macahu qofkan inuu dee raaco gaarigii ku kaxeeyo iyo wataxamul inuu alaabta la saaro had iyo jeer halkaa hadduu istaago maya waa in alaabtii dee u raseeyaayo uu raraayo o dhan ka dhiga shandadii meel idinku xidha walxab iyo inuu dee idinka dejiyo markuu joojiyo inuu ka dejiyo qarad baa isku khilaafi karaa halkaasi ogow dee waxaagu ay badan yihiin dee waxaaba laga yaabaa hawsha kaa gaadha inay markay reeruhu guuraan guuraan iyo aada u badato xaqi baa lagu leey inuu kaaga dhigo wa irkaabu shuyuukh odayaasha inuu iyagana saaro oo hareeraha uu qabto inaanu odhanin gaariga hala fuulo amar loogama bahno meesha waa inuu shaqeeya waibraak ljamal lilmara wadaciif ibraak abraka yubriku ibraakan waa inuu jamalkii awrkii ku-iyaa oo uu fadhiisiiyaa ayuu u fadhiisinaya ruuxii dumarka ahayd iyo dee qofkii daciif ahaa waa inuu kuwa ushaqeeya gaarigii hadii ay tahayna de waa inuu ama daaqadii ha furo ama gaarigu hadduu shabak hore leeyahay albaabadii ha ka saaro albaabkii dambe hoos ha u dejiyo dee si loo fuuli karo gaarigii oo nineteen oo bilaasilaana hadduu idhaahdo fuula waabay ka dhacaanba dee dumarku iyo markaasa dabeedna laysku qabsadaa murankooda u bataa hebla ayaa kasi batay aye yaa lagu leeyay waxa weye ninkani dariiqadii loo fuuli lahaa waa in albaabka dambe furaa silaan dee hagaagsan udhiga waxalibay hawlaha ugu badani waaba diyaaradaha iyo dee qarabkan baa sasirka uu fulo waxaa gabaadhi dhan baaba loo sameeya habkaa loo fuulaya welilmuktari kii wax kiraysanayay waxaa lagu leeyahay an yastawfiya almanfacata bilmacruuf manfacadan uu ka isticmaalayo alaabta la kireeyay dee si wanaagsan waa inuu isticmaala oon colaatan iyo canaatan midna lahayn wixii haddii laga kireeyay s dee si fiican ha u isticmaala maxaa iga galay iyo melihi iyo lacag baa laiga qaadaa inuu idhaahdo gurigii wada burburiyo oo albaabadii uu isku degayo oo maalintu ka baxayo dee rebadin xoog lagu baahdo ma aha waayo qof muslime waa inuu si wanaagsan u isticmaalo ama mase milahaa intii loo fasaxa in la egun waa inuu ku isticmaala ima oo markaa wax ka dhib badan waa inaanu ku isticmaalin hadii guri afar maksina laga kireeyo oo la yidhi dee de lisukna macnaha inuu reer dego loogu talagalay uu makiinadaha dhuur ku rakibo ama mashiin layd gariirkaada isqabanayo guriga waa dildilaacaya laakiin wax lamid ahun xaaskaas on dee ka hawl badayn oo kale waan waa tusaale haddaba ima binafsihi aw milihi ama isagu ha galo ama dad lamida un ha geliyo laakiin wax ka dhib badan iyuu geli faida stajara hadduu haddaba kiraysto meel dhul ah beero liyazraca xintatan si uu qamadidaa uga beero zaraca milahaa wax lamid ahunbuu dee ka beeraya ama mase gaari buu kiraystay liyarkaba si uu dee ufuulo arkaba milahu mid isaga lamid ahunbuu saaraya mid ama dee ka lexjeclahun ama ka wareer badan ama ka culus ma saaraya wain jaawaza lmakaana almuktara ilayhi meeshii uu gaariga u kiraystay hadduu dhaafo lazimahu lmusamaa wixii ay ku heshiiyeen baa lagu leeyahay fi lmakaani markuu goobtii lagu heshiiyey marayo wa ujrat lmithli mushqaayad sixra suuqaa lagu leeyahay lizaa-idii intuu dhaafayna meesha laysu muusayn maayo laysuna hoos gelin maayo laakin almuslimuuna calaa shuruudihim weeyaan qofka muslimihi waa qof run sheegaya oo da isilaalinaya gaarigii buu ka karaystay ilaa burco ilaa garowa buu ugu jeexaydaa marka wixii ay ku heshiiyeen waa bixinaya te intaa kalena wixii dheeraad ah ayuunbuu bixinayaa mushqaayad ahaan inta kiilo aytuun baa loo xisaabinaya hada salaam haddii isagu intaa dhaafayna dee qofkii wuu sheegaya dabeetna waa siinaya marka islaam lagu dhaqmayo wax ka wanaagsan male waujrat lmithli lizaa-id wayajuusu waxa iska banaan haddaba tacjiilu lujra wa ta'jiiluha labadaba waa wax iska banaan ujrada macnaha mushqaayada in la qadimo iyo in la idhaahdo aan isku lahaano labadaba iska banaanya wa fi ijaarat alcayn lakin ijaaratu dhima maxaad soo ogay waxay ahayd in la kala qadimo oo kaash ahaan loo bixiyo mushqaayada marka aada leedahay hebelo waxaan doonayaa od isoo kaxaynaysaa gaari wanaagsan oo noocaasan fuulayo waayo lacagta keen uu kaa qaadaya nooliga dabeetana gaarigio noociyabuu ku keenaya hadduu keeni waayo in lacagti baad leedahay lakin ijaarat lcayn maxaa la idhahdaa inaga naqad iyo maxawil malaa dee waa afcarada muxawil xawala yuxawilu muxawil macnaa halkan ku socdaan kugu xawila idin un bay uga jeedaani war keena buu dadka rakaabka odhanaya lacagta markaasu midina leeyahay waa kanoo waa naqad midina uu leeyahay waa maxawil labada waa iska banaanya fain adlaqaata cajala hadii laakiin aan laga heshiinin oo la idlaaqo oo la idhaa gaarigan iga karee waa in ay tahay naqab naqab waa inay gaarigan iga karee buu leeyahy intaad nagu qaadaysaa qofkiiba intaa mu odhanin waa maxawil laakiin markaa wuxuuna heshiiskaasi uu ku dhacaya inay naqab tahay tacajala wayajuuzu waxaa iska banaan fi ijaarati dimati ijaaradan la yidhaha ijaaratu dimma tacjiil almanfaca wa ta'jiiluha labadaba way iska banaanya manfacadii in la dedejiyo iyo in la dib dhigo laakin ijaarat lcayn dee tani kuma banaana iyada maxay tahay tan macnaheedu masalan ninkan waxa aad ka doonaysaa inuu gaari kuu keeno ilaa burcaad raacda berito imikana waa lagu heshiin karaa oo imika ikeen baad odhan kartaa waa tacjiilu lmanfaca berri ikeenna waad odhan kartaa warniba bisha toban labaatankeedaan tegayaa ikeenna waad odhan kartaa markaa manfacadan oo ah isticmaalkaad gaarigan isticmaalayso imikana waa laga dhigi karaa waktina waa loo qaban karaa laakiin midhka iyada muhiimka ah waxa weeye mushqaadeedu inay naqab ahaato taasay ijaaratu dhima la dheer si aan wixii hadal u noqon laakin ijaaratlcayn iyadana waxa tacjiilka iyo ta'jiilka uu geli karaa xagga mushqaayada laakin dee cayntii la fuulaya waa in maka lagu dhaqaaqa iyadana taasi kole farqigaasa udhexeeya sucad wain tali wain talifat alcayn almustajara in fasakat fi lmustaqbal wixii gaarigii la kala karaystayba uu baaba-ay dee mustaqbalkii halkaasay ku karasgarowde ku dhimatay wixii hore ee gaarigan lasoo isticmaalon baa markaa ay tahay in la qiimeeyo bishan gaarigan waxa aad aad kaga karaysay ninkan boqol kun shan iyo tobankii cishii hore markii uu shaqeeyey buu duqeeyey ay u dhamaatay dee bil baana heshiiskiinu ahaa ee halkaasay ugu dhamaatay laakiin lama odhanayo shan iyo tobanka dambe dee hala hala dhamaystiro lama odhanayo muxuu lagu dhamaystiri marka waa ijaarat lcayn wey marka wain tacayabat takhayara haddii markaa ceeba yeelatana qofkan khiyaar buu leeyahy gaarigan bil baad kiraysatay salab baad moodaysay inuu laakiin daqash yahay baa soo baxda mid iska qaraafaadhigoon hagaagsanay inuu yahay ayaa meeshii ka muuqatay toban cisho markaad odatay markaa waxaad leedahay wixii saan moodaya below maahe khiyaar baan leeyahay ina u kala kaxee iyo aan sii wada labadaba khiyaar buu leeyahy kiraysto wain kaanat ilijaaratu fi dhimma ijaaradani ijaaratu dhimma bay ahayd markii hore gaari nooca iyo nooca iyo noocaas oo sanad la wato ayuu ayaa laga kiraysanayay markaa dabadeedna gaarigii wuu gadoomay oo way u dhamaatay lam tanfasik ma fasak mayso walam yatakhayar mana door qaadan karo bal lahu waxa usugnaaday dalabu bedeliha inuu mid kala keeno liyastawfiya almanfaca si uu manfacadii markaa u absado gaari baad kiraysatay oo ninkana ijaaradii dee ijaaratu dhima bahayd horaynu usoo aragnay dee ijaaratu dhima oo isu sharxi maynay gaari un baa lagu lahaa ninkan tiyota o lacruser nooca iyo noocaasa in markaa aad laba bilood ka kiraysataad xaq ugu lahayd gaarigii markaad bil wadatay bay u dhamaatay de waxaanad leedahay hebelow heshiiska ay noo socdeen gaari kii oo kalaa keen dee wuu keenaya laakin isagoo gaarigii sidii yahay gar looguma laha in la idhaha soo bedel kuwan hay-adaha caynkaa sameeyo dadkay gumaysanayaan mota markaa qofkii intan yar uu ka qaadanayo ayay isku dayayaan in aanu ka meel dhiganin markay in yar wataan bay odhanayaan mid kale keen oo dii kale dee qaar kale aanu ka karaysan doonaa bay odhanayaan bedel isagoo waxba xumaaninba intii uu ka qaatay bay rabaan inay mid kale ka geliyaan oo dabeedna qofkii aanu faa'idaysanba walam yatakhayar qofkan kiraystuhu mana door qaadan kare wuxuunu leeyahy bedelkeedii keen bal lahu alabu bedeliha liyastawfiya almanfaca si uu ofsado wain talifat ilcayn cayntii haddii ay dhimato alatii istujira cala alcamal camalkii bay ku dhimatay cala alcamali fiiha ku shaqayntii lagu shaqaynayay bay ku dhimatay fii yadi lajiiri ayay ku dhimatay kii markaas la kiraystay gacantiisa bilaa cudwaani lam yadmanha iska dhoo soo qadimo ninkan isaga ahi wuxuu ka kiraystay gaari gaarigan markaa adiga iska watay waa la sameeyaa dee labada dariiqaba in gaariga lagu wadiyo inaad adugu wadato waa iska caadi wakti wuxuuna loo sameeyaa kira cayiman masal boqol dirham ama boqol dollar unbaa lagu heshiiyaa tobankii cisho ama maalintiiba marka adigii baa iska watay ajiir baad ahayd oo dee cayntii baad sidii ku dhimatay waxaad gudubina kaama imanin dee magdhabi mayse isticmaalkii loogu talagalay unbay markaa ku rambastay waa haddii aan wax gaboodfalihi kaa imanin bilaa cudwaan gaadhigii haddii aad saliidlaan ku dhaqaajiso ama biyolaan aad ku dhaqaajiso ama faas aad ku wado dee markaa waa lagu qabsanaya aafo ka timi xaggii ninkii lahaa ama aafo samaawiya amaba markaa socodkii aad ku wado caadiya ayay iska waxaysa oo si kastaba ha noqotee waxay ku dhaceen laguma leh ma magdhabayo wain talifat ilcaynu allatii caynta oo ustujira la kiraystaybaa calalcamali fiiha ku shaqayntii lagu shaqaynayay ee adigaagan kiraystay aada ku shaqaynaysay bay dhimatay ku dhimatay fii yadi lajiiri kiraystihii gacantii siday ku dhimatay bilaa cudwaanin lam yudmanha aw ilcayn ayaa dhimatay almustajaratu fii yadi ljiir fii yadi lmustajir ayay ku dhimatay bilaa cudwaanin lam yudmanha markaana dheh markaa taa hore waxa ay noqon kartaa in masalan gaadhigaagii uu nin kuu waday ninkan ajiirka ah gacantiisii ay ku dhimato oo dee shaqaalana u ahaa qofkani markaa dee haddii gaboodfallaan ay tahay waxba lagu yeelan maayo haddii adigii mustajiraad tahay oo cayn aada soo karayso gaari nin kasoo qaadato saynu tusaala halkii hore ku bixinay oo gacantaada ay ku dhimato bilaa cudwaanna lam yadmanhaa calaa kulli xaal shaygan habkii loo isticmaalay kol hadii loo wadayo ama qof aad u yeedhatay ha ku wado oo sidaa shaqaalaha kugu ahaado amaba qof gaadhiga kaa kaxaystay oo dee mustajirkaasi ha wadee oo kol hadii ay isticmaalkii un ku rabastay labadaas shalkaa shardina la helay oo bilaa cudwaana magdhow male iyado waa waxyaabo la isku qabsan karo ama khilaaf mararka qaarkood dee uu ka yimaado ay lam ydman اjiru alcayn اlmustajirata lilcamali fiiha fi lula wlmustajiru alcayn almustajira fi اdaniya waa labada xaalo midnaba ma magdhabayo marna qofkaa la karaysanaya marna gaadhiga wain maata hadduu dhinto axad lmutakaariyeyni labadii wax kala karaystay midkood walcaynu almustajiratu baqiya neefkii ama shaygii la kala karaystayna weli uu joogo lam tanfasik dee ma heshiiskii ma go-ayo oo ma fasakhmayo ma burayo laakiin waa lasii wadaya labadii nina wax kala karaystay buu midkood dhintay dee waris buu leeyahay iyo cid xigta ah oo halkiisii soo fadhiisata idan heshiiskii kii unbaa halkii kasii ambaqaadaya waxa wey laazim aarafayn heshiiskan isaga ahay waa mid labada dhinacba ka xidhan uu ka qufulay laguma ciyaari karayo lagama bixi karayo waa in la dhamaystiraa waida nqadat ilmudda muddadii markay dhammaato lazima almustajira kii wax karaystay waxaa ku waajiba raddu lcayn inuu cayntii iska celiyo dad gaari karaysatay ama qalabkan wax lagu dhisa aada karaysatay muddadiina ay dhammaatay ti iska celi ilaan shardigaad fulinaysaa wa caleyhi qofkan wax karaystay waxaa lagu leeyahy muanatu raddi dee mushqaayadii celisa sheegag iyo qalabkan wax lagu dhisaad guri shuba usoo qaadata markaad celinayso dee kaalay guro odhan maysid adaa raraya shaqaayadana bixinaya waidaa cuqida calaa muddatin aw manfacatin mucayanatin fasallama alcayna wanqadat ilmuddatu aw zamanin yumkinu fiihi istiifaau lmanfacati istaqarat ilujra wawajaba raddu lcayni waxa uu markaa ka hadlayaa qofkii oo lagaba yaabo mararka qaarkood in aanu shaygii isticmaalin waktigii laka lagu kala heshiiyey in la kala karaystana uu iska dhammaaday ayaa taasaa dhacdo mararka qaarkood la isku qabsadaa waxa uu ihi waidaa cuqida calaa muddatin kolka heshiiskii muddo lagu go-aamiyo ee la yidhaha toban cishaan kaa kireeyay aw manfacatin mucayana ama manfaco mucayana abaa lagu heshiiyeyoo waxa uu yidhi alaabtan waxa aanu isticmaalayaa inaan wax ku qodo waa wax ku qodidaas ayuu kaga kireeyey muddo maaha laakin waxa uu leeyahay dariilkan iyo qalabkan waxaan kaaga kiraystay inaan ku qodo labadaa bullaacadood ee waaweyn waa manfaca fasallama alcayna cayntiibuu u dhiibay wanqadat ilmuddatu muddadiina way dhammaatay soo ma ahayn qalabkii wax lagu qodayay sidii u hayay bay muddadii iska dhammaatay waa haddii waxaan leeyahay hadii masel gaari ay ahayd oo toban cisho u ka kiraystay muddadii baa dhamaatay isagoo iskaba yaalo geerashka haddii manfacaay ahayd usoo gal aw zamanin wakti baa tegay yumkinu fiihi uu suroobo istiifaau lmanfaca manfacadan inuu oofsada ay surowdo qalabkan isaga ah ee uu kaa kireeyey muddadaa wax ku qodi karta marka la eego waa laba cisho haddaad si wanaagsan ugu shaqaysato oo aan habsan lahayn laba cishoad ku dhamayn kartaa oad ku qodi kartaa waxan ya aada ku salixi karaysa marka labadii cishaba wuu iska yaalaydaa haddii aada wakti ka kiraysatay gaarigana tobankii cishaba wuu iska yaalaydaa waxbaa kumaad qabsaninba istaqarat ilujra ujradii way sugmaysa wa wajaba radd lcayn ninkii in cayntiisii loo celiyana way halkaa waa la isku hodmay soomaalida halka ah waxayna isla soo taagaanu dee maxaan ku qabtay adeer xaggan aan tego mid baanu ballano waan mashquule khayr allaha ku siiye dee aan intii tobankii cisho waxbaba kumaan qabsane inaan sii wata gaarigii alaabtii waa adiga arkayo halkii aan kaaga markii aan kaasoo qaaday dhigamay taallahay dee imika aan ku qoto ixsaanun mooyaane dee garwgma leh ixsaan inuu sameeyo uu leeyay laakiin dawgu waxa weeye kol hadii uu muddo uu cid kale ka karayn la kani haystay inuu idhaa iska keen lacagti iyo alaabtaba hada wasalaam watastaqiru way sugmaysaa fi lijaarati alfaasida ijaarada faasidada ah marka heshiiskii kala kiraysashada uu buro waxaa sugmaya ujratulmithli baa sugmaya xaysu meel buu sugmaysaa ujratulmithligaas yastaqiru uu sugmayay almusamaa fi saxiixati ijaarada saxiixada halkuu musamuhu sugmi jiray ayuu sugmaysaa ujratulmitliguna heshiiskani marna wuu ansaxaa marna wuu buraa haddaba hadii uu ansax haddii uu ansaxo la garayo dee wixii baa la kala qaadanaya haddii laakiin ka kac uu noqdo oo lagu kala tago kani wuxuunu leeyahay un qofkan alaabta lahaa ee kireeyay dee yoomiyun buu leeyahay ama sixira suuq waxa shaygan lagu kiraystan buu qaadanaya kana alaabtiisii buu la noqonaya ujratulmithlina waa leeyahy sixira suuq wixii la kala qaadanaya laakin waa goorma markii ijaarada macnaha kirada saxiixa ah halkii ay sugmi lahayd dee ujratulmithligiina waa sugmaya laakin haddii ay dhici karaysa mararka qaarkood inaan qofkan waxba laga qaadin oo aan waxba la weydiinin ijaaraduba kolkay saxba ahayd de imikana waxba lama weydiinayo ile mararka qaarkood ba waxaa dhici karaysa in qofkii shaygii uu kiraystay aan mushaqayaad la weydiineynin iyo wixii uu ku kiraystay aan la weydiineyn halkana la weydiin maayo dib ugu noqo masaa'ilka kolka faslun fi ljucaala jicaala jicaala muhallafa aljim muhallafat ljim jimka saddexda xarakaba waa la marin karaa waxaynu odhan karnaa af soomaali baadifad oo kale baadifad qofka alaabtaa luntay soo hela xoolahaa lumay qofka soo hela waa iska baadifadaa wey oo nebi yuusuf ninkii dee xaggiisa ka dhawaaqayay waxa uu ihi waliman jaaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim war maalkaa waxaa la waayey suwaacalmelik baa la waayey safarkaasow qofka keena waxa uu leeyahay awr muggii aniga igan dhawaaqayaana kafiilu ab oo baadifadaas awrka muggiisa ah anaa siinaya ninka suwaacalmelik keena mar kale asxaabta ridwan ullahi calayhim waxaa macruuf ahayd intay dee qola hoydeen inay ka seexdeen kuwii oo ay waxba siin waayeen safarkii asxaabta ahaa dabeedna dee ninkii sayidulqoomka ahaa waa tii la qaniinay xadiidkii dee sida kusugan saxeexahay kolkii waajibkii la gudbanaa qolabaa reerkaas loo hoyday ay samayn waayeen ee asxaabta u yimaadeen ay idhahdeen war ninkii odaygan noo ahaada la qaniineey dee niman yaho wax lagu daweeyo ma haysaan ninkii saxaabigaabaa ka yidhi ha annaga hayna laakiin haddii dawadaa la helo imika waa la yaahinayaae dee baadifad baanu rabnaa baadifadiina dee soddon ariyaa lagu heshiiyey sodonkii arig ahaa markii ilaahay dee ninkii uu bogsiye faatixadii ku akriyeen kaanama kaanamaa nushita min ciqaab intii faatixadii ku akriyeen baa la moodayaba in xadhig laga furo dabar markii uu bogsiye sodonkii arig ahaa baadifadaa de way kaxayseen oo kii nabiguna u saxeexay u tawqiiciyey adiladeeday ku sheegaan ama waxyaabaha adilatu mashruuciya aljucaala idaa qaala marka uu yidhaahdo man banaa lii xaa-idan qofka guri idhisaa falahu dirhamun dirham buu leeyahy aw amase man radda lii qofka iisoo celiyay aabiqii gaadiidkii iga baxsaday falahu kadaa buu leeyahy fa hadihi jicaala aw jacaala waa baadifo taasi yuktafaru fiiha waxaa la iska dhaafaya jahaalat lcamal camalkan aan la garanayn duuna jahaalat alciwad laakiin baadifadu intay tahay waa in la cayimaa oo qof waa multazim qofna waa caamil iyo camal iyo ciwad iyo siiqa intaasi waa inay jirtaa jicaaladii oo iyadu ah ciwadkii iyo multazimkii oo ah kii baadifada bixinayay iyo caamilkii oo ah qofkii soo shaqaynayay iyo camalkii oo ah dee jucaalo hawshan la qabanayo iyo siiqadii haddaba waxau ihi ninkani markuu idhaahdo gurigaa ninka i dhisaa intaasuu leeyahy ama uu idhaahdo furayaal baan waaye kasoo helaa intaasuu leeyahy ama lacag baan waaye kasoo helaa intaasuu leeyahy waxa meeshaa kasoo baxaya camal lagu heshiiyey nooc min aljahaalana way ku sugan tahay baahida hayse dadka awgeed baa loo dhaafay jahaalada oo dee inay ku qaadan doonto qofkan saddex cisho raadintiisu iyo inay saacada ku qaadan doonto dee ma ka warhayno marka duruufta awgeed baan loo xadidin camalkii jahaaladaasi markaa waa murtafa ciwadku laakin jahaala ma geli karto daidafada waa in la cayima maxay imika yidhahdaan markay yaahinayaan ama shaygaas iska yabohinayaan qofka medel alaab caynkaa iyo caynkaasa baa la waayay ku idaacaddaa sheegaya cidda soo heshana abaalgud fiican baa la siin doonaa waayahay markuu soo helo hadduu idhaahdo de halkau dheelkaa ka qadee miyay daw tahay isagoo saddex cisho alaabtii raadinay naxamaal naxamaalisteeduba dee ay ku dhib badnay maya waa in la yidhaahdaa waxa uu leeyahay laba kun buu leeyahay ama kun buu leeyahay waa in la yidhaha oo aan dee ummadoo dhami markhaati ka tahy haddaba famataa waktiga banaa uu bineeyey aw radda ilayhi laabiqa kii ka lumay uu soo celiye walow jamaacatan dad badan ba ha ahaadeen kuwan soo celiye istaxaqa aljucla baadifadiibuu mutaysanaya hadday afarni soo wada heleenna way qaybsan hadduu midi soo helayna isagun baa qaadan waman camila bilaa shardin qofka iyada oo aan baadifadba loo shardiyin raadiya wixii lam yastaxiqa shay-an shaynamaba yeelanaya markii uu maqlay hebel ba alaabtii ka luntay buu orday dabeetana waa kan soo xamaale u keenay jasaak allah khayr waa qofku mar haddii u dee tadawuc sameeyo dee marna adduun buu helaa marna ajriye adduunkuma inaan shuruutamin ajrigu kaa lumi maayo axsanta wey falaw dafaca sawban hadduu u dhiibo haddaba taa hore inagoo ka farcanay nebigu maro likasaalin kii doobilaaha fa qaala markaasu uhi iqsilhu balmayr walam yustamin lahu ujratan waxna umuu cayimin fakasalahu markaasuu maydhay lam yastaxiqa shay-a waxba ma helay wuxuu odhan waayo kun baanu ku maydhnaa ama laba kun macnaha meesha waxaa la doonayaa in wadahadal lagu wada socdo ishaaraadna laakiin wadahadal in lagu wada socdo wey waxaan hadhow la isku khilaafay halkaa dabadeed dee fuqahadu ninkii doobilaha ahaa arrinkiisii wey inay ku marooriyeen baad mooda marli laakiin way jiraan ayimo badan oo tilmaamaya alcaadatu muxakama qawaacidda waaweyn shantaa waxaa kamid ah ana alcaadata muxakama qaacidadu inay caadadu inay tahay wax lagu xisaabtamay idaa lam tukhaalif sharca haddaanay sharciga khilaafayn halka haddii ay tahay un de in laysu dhiibto oo dabeetana dee waxa caadiga ah un la kala qaato laa ba'sa sida aymo badan ay rajaxayaan markaa kabni tamiya maxaa yeelay dee qofkani hawl buu qabtay oo waxaana lagu yaqaanaa inuu adduunka qaato oo dee wuxuu ufurtayba maqsalad iyo meel dhan buu ufurtay kaaweed buu leeya de intaasoo shaqaalaba hawlgala inaanu kani mutabaric ahayn iyo mid dadka caawiya waa iska macruuf idan dee wixii dadka ka qaadan baa laga qaaday fain qaala hadduu idhahdo sharata lii ciwadan war adduun baad noo cayintay nafsi hadduu idhaahdo kolkii aada noo dhiibaysay dharka fa ankara u idhaha waxba kumaan cayimin falqawlu qawlu lmunkir hadalka la rumaysanaya ee kawalihiisa la raacaya waa kan yidhi dharka waan kuu dhiibeeyey waxba kumaan cayimin walikullin minhuma fasquha kan multazimka iyo caamilka macnaha kan baadifada ballan qaaday iyo kan hawsha soo qabanaya mid waliba wuu fasakan karaa warsow dee baadifad maan ballan qaaden ka guuray ayuu yihi ama kii hawsha raadinaya orda iyo dadka wax soo wedweydiinaya alaabtii raadinaya baa yidhi waan ka hadhay anigu mid waliba wuu iska tegi karaa laakiin in fasakha saaxibulcamal qofkii camalka lahaa hadii uu fasakday bacda shuruuci intii la gudagalay lazimahu waxaa ku waajibaya qistuhu min alciwad ciwadka qeybtiisii baa ku waajibaya saaxibulcamalkani waa multazimkii waa qofkii baadifada ballan qaadayay ayaa yihi qofka ii keena alaabtaas furayaashaasa iga lumaye wuxuu leeyahay boqol kun waxay doonayaanba ha ahaadeen dabeedna laba nin baa hawlgalay oo yihi annagaa raadinayna la soco markay laba cisho ordayeen ay kuba dhow yihiin ayuu hi ka guur waan ka noqday baadifadii waxaa la leeyahay alaabta afar cishaa lagu soo heli lahaaye labay nimankani ordayeeni konton kun si markuu intaasu ku idil yahay lazimahu qituhu min alciwad wa fi ma siwa dalika taa wixii aan ahayn laa shaya lilcaamil caamilkii waxba ma leh taa wixii kasoo hadha hadduu laba cisho markuu ordayo caamilka yidhahdo waan alaabtii aan kuu raadinayay aada baadifada noo ballan qaatay waanu iska daynay de waxba ma mutaysanayo waan iska daayo laba cisho aan ordayay idhiib intii igu hagaagtay maya haddaad doonaysa adduun dhamaystir hawsha wey oo xaggaboodfalka dee xaggiisa ka yimid sababta loo yihi laa shay-a lilcaamil marka horena sababta qeybta loo laasimiyey kaa multazimkaa waxay ahayd dee waxna wuu ballan qaaday baadifada waana lagu hawlgalay marka xaggiisa dee taksiirka iyo joogsashada ay ka timid wallahu aclam